wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka xukuumadda federaalk soomaaliya iyo wasaaradaha dastuurka dowla goboleedyada dalka ayaa magaalada muqdisho waxaa uga furmay shirka dib eegista dastuurka dalka si loo hormariyo loona dhammaystiro dastuurka dalka waxaana shirka goobjoog ahaa wasiirada dastuurka dowla goboleedyada dalka iyo mas-uuliyiin ka socda wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka dalka agaasimaha maamulka iyo maaliyadda wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa ka warbixiyey waxyaabihii sanadka sii dhammaanaya u qabsoomay wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka ee ku aadanaa dhammaystirka dastuurka dalka arrimaha waxqabadkii sanadkii wixii soo dhacay caqabadaha hadday jiraan iyo waxyaabihii achievementigii la gaaray iyo waxqabadkii la gaaray iyo sidoo kale hiigsiga iyo qorshaha ay mataqaanaa doonayaan inay qabsadaan iyadoo mataqaanaa danaha dastuurka iyo dhammaystirka dastuurka iyo howlaha u yaal laga wada hadli doono marka waxaan ujeedka ugu muhiimsan waa intaas dhanka kale wasiirka wasaaradda dastuurka dowla goboleedka galmudug daa'uud maxamed maalin ayaa sheegay inay muhiim tahay dhammaystirka dastuurka dalka runtii annaga galmudug ahaan baryoritiis uu noo yahay dhammaystirka dastuurka mar walbana waxaan diyaar u nahay inaan hawshaasi daadejinno ka qayb qaadanno sida ugu dhaqsiyaha badanna aan wax alla iyo wixii annaga karaankeenna ah ee ku beeritaanka aragti amba mataqaanaa wixii la xiriira ah inaan iyo ra'yiba inaan dadejinno waayo mar kastaba annaga waxaan diyaar u nahay wax alla wixii qaranka soomaaliyeed macno u samaynaya ayaa macno noo samaynaya howlo badanaa qabsoomay howlo aan isleeyahay runtii waxay ahaayeen howlo macno leh
ugu dambeyntii wasiir ku-xigeenka wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa sheegay in loo baahan yahay in la hormariyo arrimaha dastuurka dalka runtii waxaa ilaahay mahaddiisii ah markii uu soo bilaabatay ama lasoo bilaabay in kulamadaani ay dhacaan runtii in guulo waaweyn oo maanta laga sheekeynayo wasiirada saaxiibaday ahaa ay runtii ka sheekeeyeen in maamul goboleedyadii ay runtii u daadihiyeen barnaamijka dastuurka in ilaa degmooyinka la gaarsiiyey waxaa maanta laga sheekeynaya ama la kor taagan yahayna ay tahay caqabadaha lagala kulmay runtii iyada naftirkeedu waa wax aada runtii loogu farxo waxaan marka horeba la haysan in maamul goboleedka dastuurka la geeyo wax kabeddelka dastuurka dalka cutubyada shanaad ilaa sagaalaad ayaa kulamo badan oo looga hadlayo lagu qabtay dowla goboleedyada dalka iyadoona bulshadu ay kaalin muhiima ka qaateen horumarinta dastuurka iyo sidii loo dhammaystiri lahaa